kan u nimid waxa waaye socdaal aan rabno inaan kula tashano suxufiyiinta puntland oo aan doonayno inaan ku aruurino fikirkooda iyo ra'yigooda oo ku aadan waxyaabaha ay suxufiyiinta puntland caqabadaha ah ee hortaagan iyo sida ururka qaranka suxufiyiinta soomaaliyeed ee nusoj uu wax ugu qaban karo oo aysan u ekaanin oo keliya hogaankii ururka intaa meel fadhiistay wax usoo gooyay suxufiyiintii puntland aysan u ekaanin in aan suxufiyiintii halkani joogay aan la tashiye la sameyno marka waxaan noo soo baxday inaan tagno caasimadii dowlad goboleedka puntland oo aan suxufiyiintii la kulano marka waxa aan sameyneyna waxay ahayd inaan xarumihii warbaahinta aan booqanay booqashadii way socotaa wasaaradii warfaafinta inaan tagnay waan maanta iyadana booqanay xarumihii warbaahintana aan maanta soo booqanay saddexaan soo booqanay kuwa kalentana berri noo dhiman yihiin oo aan ra'yigoodii aan ku aruurinayno si aan aan aan ugu talagalnay waxa ay tahay in yacni ay noqoto waxyaabaha ururka uu qabanayo sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka wax ku salaysan rabitaanka dhabta ah ee suxufiyiinta puntland ma maaragti guud baa xogaya haddaan kaa dhex galo maaragti guud baa ururinaysaan mise ajendayaal gaar ah oo aad rabtaan inaad xog ka ururisaan baa jira si aad sanadka cusub wax uga qabataan
waxaan aruurinayna horta waxa waaye oo taag waxa waaye horta suxufiyiinta puntland maxaa caqabada horyaala maxaa dhibaato ah oo ay wajahayaan maxaa xalku noqon karaa muxuu doorka ururka uu yahay uu ka geysan kariyaa xaggee wax laga bedeli karaa xaggee wax laga toosi karaa xaggee wax wixii qaldan wax laga bedeli karaa marka annaga waxaan rabnaa in aan xoogga saarno war ururkii waa kan idinkuna waxaad tihiin suxufiyiintii maxaa see wax loo qaban karaa waayo hadda tusaale ahaan sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun iyo sideed iyo tobankii nusaj waxay tababaro ku qabatay gaalkacyo iyo boosaaso marka annaga hadda waxaan rabnaa inaan tababaradu way kasii badnaan doonaan sanadkan laakiin haddana waxaan rabnaa inay noqdaan kuwo ku salaysan oo loo sameeyey oo u qaadaysan yacni baahida rasmiga ee suxufiyiinta puntland ay qabaan oo aysan ahayn waxaa loo baahan yahay keliya tababar dhinaca muhiimada ah loo baahan yahay tababar dhinaca nabadgelyada loo baahan yahay tababar dhinaca anshaxa loo baahan yahay oo keliya aysan ahayn wax u qaadaysan baahida rasmiga ee suxufiyiinta tusaalaan kusoo qaadanaya suxufiyiinta dalka oo dhan isku wada mid ma aha suxufiga maanta muqdisho jooga baahida uu qabo iyo kan jooga garoowe way kala duwan yihiin kan maanta boosaaso jooga baahida uu qabo iyo kan baydhabo jooga way kala duwan yihiin marka ma la wada dhihi karo mid gooni ah ayaa wada waafaqsan oo yacni nooc gooni ah oo tababar gooni ah ayaa oo isku wada mid ah ayaa boosaaso iyo baydhabo iyo dhuusamareeb iyo xamar iyo laga wada filinaya lama dhihi karo marka qolo walba baahida gooniga ay leedahay in laga tixraaco ayaa muhiim ah marka kulankaani waxaan ugu talagalnay in puntland uu ka dhaco sidaa si lamid ah waxaan sameyneynaa dhuusamareeb waxaan tiim u dirnay baydhabo ayagana latashiyainkaas bay soo sameynayaan marka cid walba baahiyada u gooniga ah haddii kuwii isku wada baahi ah oo isku wax ay qabaanna in isku tababar coros ama yani program gooni ah loo diyaariyo laakiin kuwii kalenta aan aan gooniga ahayn cid walba wixii ayaga ku haboon marka ururka inuu la qabto maxaa marka ilaahay hadda idiin soo baxayo xog oo aada hesheen oo baahiyo ah oo saxaafadda puntland ah
horta nio saxaafadda puntland way ka horumarsan tahay saxaafadda qeybaha kaleenta ee dalka ka jiro marka laga fiiriyo dhinaca bay-ada ay ku shaqeeyaan marka laga fiiriyo dhinaca caburinta iyo dilka tusaale ahaan oo kaleto waxa ugu daran hadda suxufiyiinta soomaaliyeed ay arkayaan waxa waaye dilka waa gaar ahaan waxa muqdisho ka dhacayo o kaleeto gaalkacyo dabcan way ka dhaceen oo dalil way ka jiraan laakiin puntland inteeda badan oo kaleenta laakiin waxa ay kaleeta ma jiraan way jiraan in qof wariyaa la handalo in qof wariyaa in xabad lagu soo tuuro waxa way jiraan laakiin in wariyo baabuur inta qarax loogu xiro la qarsiiyo ama si bareera gurigiisa loo soo weeraro ama waxa la sameey way ka badqabaan waxaa kaleeto haddana annaga noo sii muhiimkaa waxa ay tahay inaan ogaano qofkan wuxuu u baahan yahay in lagu tababaro xaruntiisii warbaahineed mase wuxuu u baahan yahay in tababar gooni ah loo qabto marka waxyaalaha noo soo baxaya waxaa kamid ah in waxaani workshobyada la qabanayo ee keliya ku salaysan theoryga in lagu daro practice lagu daro ama ay noqoto adaaraada aan aruurinayno halahaas baa horta loogu muhiimsan noo soo baxaan ay noqoto in qofkii stuudiyasu ku jiro in lagu tababaro ama in la wado oo stuudiya kaleenta ama dal kaleenta inta lageeyo meeshii on job training lagu sameeyo oo wixii theoryga ahaa practiceka uu arko taas baa waxay anfacaysaa jiilkan tirada badan leh oo dalinyarada ah oo suxufiyiinta ah ee soo baxaya wax u tarayso fikir kaleentoo lasoo jeedin waxaa kamid ahaa in la sameeyo corus academica oo diblooma lagu qaadanayo ilaa saddex bilood ah waxbarasha in la sameeyo oo journalismka in la sameeyo oo haddana soo baxaya oo muhima waxa waaye in haddana la sameeyo tababaro gooni gooni ah masalan tababar ku aadan sportiga tababar ku aadan waxaa la leeyahay caafimaadka sida loo raporti garayo tababar ku aadan sida wax loo baaro investigationska hadduu dambe dhaco wariyaha uu wax u baaro marka taana way noo soo baxday fikirkaas oonan wixii laisku wada qabano qaamuramadino asaaskii saxaafadda lagu tababaraya qofka aan la dhihin waayahay marka xog ururintan ilaa goormaa wadaysaan maxayse noqon kartaa nati natiijada aad filaysaan inay kasoo baxdo marka aad xogta ururisaan shaqadan aad qabataan
markaan xogta arurino waxaan samayn doonaa inaan xogtida isu wanageeno iyo talada isugu wanageeno aan eegno ra'yiga wariyaasha aan la kulanayna halka u badan yahay marka barnaamijka iyo tababarada aan qaban doonana inaan halkaas ku salayno ma garatay oo aan dhahno waxaas iyo waxaas iyo waxaas ay baahiyadaa hadda taagan oo degdega in wax laga qabtay u baahan yihiin dabcan kulli wax ma laga wada qaban karo baahiyada taagan oo ilaahay baa dadka baahi tiri kara laakiin waxa muhiimka waxa waa waxa ugu muhiimsan ugu degdegsan oo anagu aan qaban karno sanadkan labada kun iyo sagaal iyo tobanna lix activity toddoba activity maxaa la qaban karaa sagaal activity maxaa dibadda loo diri karaa suxufiyiina oo aqoon kororsa dibadda loo diri karaa maxaa dalka gudihiisa wax loogu qaban karaa intaas inaan ka shaqeyno taas inaan ka go-aan gaarna ayaa noo muhiima labadan maalmood oo xigto inaan taladan ku aruurino insha allah faaruuq oo isagoo garowga joogaa ii warramayey